warmurtiye siddeed qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha somalilan kaasi oo laba maalmood ka socday magaalada hargeysa haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoon-yahan barkhad daahir ismaaciil waa suxufi waa xubin ka tirsan bulshada rayidkaa barkhad ugu horrayn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha marka ugu horreysa waad mahadsanti khadar runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee somalilan marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale wa waa wax lagu farxaa runtii qodobo dhowrah baa bayaanka ku qoran oo ilaa sideed ah kulligoodna ahmiyad gaara bay leeyihiin sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fekeray iyo in xirfa iyo in la xoojiyo xirfadaha taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynaya barkhad ayaa si gaara isu dul taagay qodobada ay ka midka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee somalilan iyo qodobada kale ee ay ka midka yihiin in dhaqaalaha somalilan loo bedelo sida shirkaasi go-aamada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku salaysan ama ku fadhiya adeeg bixinta horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni a leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna inkastoo aanan dhaqaalayahan ahayn haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan boqol kiiba toddobaatan waxa uu ku salaysan yahay waxaa la yidhahda customs duty ama ama dakhliga kasoo xarooda kastamada taasna horumar la taaban karaa kuma iman karo marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shire ayaa marfiyooda uu la hadlayey waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqandhaqaale ee adag bini aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo islamarkaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwo laga faa'iidaysto horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaynu u bedello faa'iido anu u bedello waxaynu ka faa'iidaysan karno waayo qofku wuxuu wax ikhtiraacaa marka uu la kulmo challenges amba carqalad uu la kulmo marka waxaan rajeynaynaa xaaladda yaniga adag amba dal amba gobol amba dee duniyadaba ay ka taagan maanta inaynu ka faa'idaysano iska weydiino sidii aynu ka gudbi lahayn sidii dhibaatadan oo kale aanay noogu soo nonoqoteen ugu dambayna barkhad ayaa isdul taagay sida loo fulin karo qodobadan marka la eego bayaankaa sanadkii hore waxa uu ka koobnaa labaatan qodob kan shirweynaha labaad ka soo baxayna waxau ka koobnaya ilaa sideed qodob bayaanka hore waxaa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira sida xoojinta teknolojiyadda koruqaadista wacyiga dadka la xidhiira caymiska xoojinta xirfadaha horumarinta beeraha iyo waxsoo saarka iyo wixii lamid a mana filayo in dhammaan qodobada hore wax la taaban karaa ay ka fuleen sababuhu way badnaan karaan waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku salaysan loo sii jejebinin waan rajeynayaa in kuwan cusub ee lasoo saaray ee ay hadda hirgalaan waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imika loo daramay si lamida hore looguma dareemin taasina waxay keeni kartaa ka gonaansho iyo dardar cusub waxaanan isleeyahay waa la joogaa waktigii kudala ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgeli lahaa sida ugu habboon midda kale meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badani socon maayaan waxaa ka mid ah waaxda tamarta sababtoo ah somalilan waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaadisan ee caalamka sida lagu muujiyey daraasad la sameeyey laba kun iyo afar iyo toban oo baanka adduunkuna uu qayb ka ahaa marka waxaa habboon in sanad kasta ku talagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomin lasoo bandhigo sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi si markaa kadib looga fikero wixii caqabadahe la darsay si si looga gudbo iyo in qodobada bayaanka lasoo saaray si sectoral loo jejebiyo oo sectoral ku dhisan ama si wax wax ku dhisan loo loo qaybqaybiyo si wax kasta intii ka khusaysa ay ay uga hawl gasho marka kadibna loogula xisaabtamo in la xoojiyo xeerarka la xidhiidha ama fududaynaya maalgashiga haddii ay tahay ka dibadda iyo ka gudahaba in miisaaniyad sanadeedka dowladda qoondooyin waaweyn laga siiyo waaxyaha ahmiyadda u leh hirgelidda qodobadan lasoo saaray in xukuumaddu abuurto adeeg bixinta midaysan ama waxa la yidhaahdo one stop shop oo ah goob marka aad timaado ama markaad doonayso inaad laysan qaadato wixii shuruud ku xidhnaa oo dhan ilaa codsiga ugu horeeya aqbalaadiisa ilaa lacag bixinta iyoiyo guddoomishada laysanka aad ka heli karto khadar maxamed cakulle v o a hargeysa